wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka yemen ayaa maanta si kala goonigooni ah ula kulmay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxay sidoo kale mas-uuliyiintaasi kala saxiixdeen heshiis ka dhasha wadahadaladii maalmihii lasoo dhaafay dhex marayay labada dhinac faahfaahin warbixintan ku saabsan waxaa magaalada sanca ee dalka yemen ka soo diray waryaheena jacfar kuukay kulankan ay wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga cabdikariin xuseen guuleed la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda yemen cabdirabo mansuur haadi ayaa aada looga hadlay xaaladda dalka soomaaliya iyo sidii yemen ay gacan uga geysan lahayd dib u kaabashada dowladda soomaaliya iyadoo madaxweynaha yemenna uu ballan ku qaaday in dalkiisu uu isbarbar taagi doono soomaaliya ilaa uu cagihiisa isaga tago madaxweynaha yemen waxa uu sheegay inay dhab ka tahay garabsiinta shacabka iyo dowladda soomaaliyeed islamarkaana ay waayoaragnimo madooda ku aadan sugidda ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada ku kaabayaan dowladda soomaaliyeed si ay ugu suurta gasho inay awoodeedii dib ula soo laabato sida uu ku waramayo cabdikariin xuseen guuleed wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya waxaan la kulanay madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay sidoo kale iskaashiga labada dal iyo xiriirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo dalka yeman siduu kaalin buuxda uga qaadan lahaa sidii soomaaliya u noqon lahaa dal degan oo xasilan iyo sidaan ayaga tijaaribtooda aan uga faa'iidaysan lahayn dhammaan qodobadii iyo wixii aan ka wada hadalnoo dhan waxay noqdeen kuwa aan aad iyo aad iskula fahamnay waxayna runtii noo caddeeyeen oo gaar ahaan madaxweynuhu noo caddeeyey inay ayaga ay ka dhab tahay diyaarna ay u yihiin mar kasta soomaaliya inay garab istaagaan hadday tahay dhinaca siyaasadda dhinaca nabadgelyada iyo dhinac kasta waxaan kaloo iska soo qaadnay sidii labada dal ay u yeelan lahaayeen iskaashi xagga amniga ah maadaama ay yihiin laba dal oo daris ah ayna wadaagaan dhibaatooyin oo macnaha common ah oo labadoodaba ka dhexeeya sida arrinta argagixisada arrinta burcadbadeedka waxaa kale uu wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed xafiiskiisa kulan kula qaatay ra-iisul wasaaraha yeman maxamed saalim baasanduwa oo isaguna ay isla soo qaadeen baahida ugu weyne ee haatan shacabka soomaaliyeed qabaan yemanna ay ka gacan siin karto taasoo ah xasilinta dalka sida ay sheegeen master guuleed ayaa uga mahadceliyey baasanduwa soo dhoweynta iyo gargaarka ay u fidiyeen qaxootiga faraha badan leh ee dalkooda ku soo jabay waxaanu ra-iisul wasaaruhu carabka ku adkeeyey in ay sii wadi doonaan qalbi furnaanta ay markii horeba ku qaabileen qaxootigaasi soomaalida ah ilaa laga gaarayo marka ay dalkooda dib ugu laabanayaan waxaan la kulanay ra-isul wasaaraha oo runtii si aad iyo aad u xoog badan noogu soo dhoweeyey xafiiskiisa asagoo sheegay soomaaliya iyo yeman inay yihiin laba dal oo isku mid ah oo nabadda yeman nabadda soomaaliya inay ku xihan tahay nabadda yeman nabadda yemanna inay ku xihan tahay nabadda soomaaliya saa daraaddeed inay diyaar u yihiin dalka soomaaliyeed sidii u degi lahaa u xasili lahaa inay ka qayb qaataan kaalintoodana ay ka geystaan annagana dhankeena waxaan uga mahad celinay dowrka iyo kaalinta dalka yeman uu uga jiro arrinta soomaaliya si gaar waxaan uga mahad celinay qaxootiga soomaaliyeed ee dalka yeman ku nool iyo sida loogu soo dhoweeyey dalkan qaxootigaasi oo ah qaxooti ka badan hal milyan oo qof runtii isfaham wadahadalkanagi wuxuu ku dhammaaday guul wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo waxa ay booqdeen xarunta ciidamada gaarka ah oo ku taalla bartamaha sanca waxaana halkaasi loogu soo bandhigay cududda xoogaga ciidamadaasi ku abtirsataa waxa ay daawadeen gaadaka ciyaarka ku dhowaad kun askari oo qaybqayb u socda iyadoo horin walba ay leedahay howl gaar ah oo loo tababaray howlahaasoo ku wada biyo shubanaya sugidda ammaanka dadka rayidka ah wasiirka oo ay dhinacyada ka taagnaayeen saraakiil sarsare oo ciidamada ammaanka ka mid a ayaa xoogagaasi salaan sharaf ka qaatay waxaanay ujeeddada booqashada ciidankaasi ay ugu tageen ay ahayd in ay khibrad ka kororsadaan waxaan booqannay ciidanka gaarka ah oo dalka yeman uu leeyahay ciidankaas oo ah runtii ciidan aad iyo aad si xoog badan loo tababaray una tababaran qaabab aad iyo aad u kala duwan sida inay ka hortagaan rabshadaha inay la dagaalamaan argagixisada iyo in ay debdemisyada macnaha howlo badan oo bulshada wax weyn u tarayo xagga amniga ah ayay ciidankaas qabtaan wuxuu ka mid yahay ciidanka ugu muhiimsan ee dalka yeman gabagabadiina waxa ay labada wasiir arrimo gudeed ee soomaaliya iyo yeman cabdikariin xuseen guuleed iyo cabdulqaadir maxamed qaxtaan qalinka ku wada duugeen is-afgarad dhinaca ammaanka oo ay labada dal isaga kaashanayaan arrimaha nabadgelyada maadaama ay jiraan dhibaato ay labada dalba wadaagaan oo argagixiso iyo burcadbadeed bale jacfar kukaay v o a sanca